shirka suldaan aad ku qabateen magaalada goobweyne muxuu ku saabsanaa suldaan
bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah alkariim walaalow koley shirkaas wuxuu ahaa shir aada u balaaran oo ay ku yeesheen beesha siciid kulul magaalada goob waxaana lagaga wada hadlayay arimo fara badan oo adigu un waxaan ugu muhiimsanaana waxaa kamid ahayd qadiyad beryahan aada iyo aada u fara badatay oo dheghaanteedi dheghaanteena ugu fara batay oo ahayd in beeshan la yiri waxaad kamid tihiin beer kamid habar yunis oo kul cara ayaa tihiin nuucdiisa ugu weyneed shaqeeda intaas ku saabsanaa arrimo fara badan oo kale waa jireen oo ay kamid ahaayeen allahuma istacaan isaaxade beesha iyo allahuma istacaan iyo danaha beesha iyo horumarkeeda iyo muxuu ahaaye waxyaalo qaqoomaha iyo deegaad waxaa waa fara badnaa laakiin anagu waxaan kusoo qaadananaa shirkeeda ugu weysanaa inaan ka wada hadlaynay qadiyadan kuul care ee laleeyahay waxaad tihiin niman habaryonisa oo ah oo ismaaciil cari muuse calaado walaala tihiin kaas buu ugu weynaa odayaashayadii iyo waxgaradkayadii halkaas ugu yimid oo ay kamid ahaayeen caaqilka maxamuud xasan ibraahim carabo dheere caaqil ismaaciil cabdi aamusaneed caaqil haybe cali jabane iyo odayaal fara badan oo kale oo lamida sida maxamed cadeysane iyo axmed cali colon iyo adigu way fara badnaayeen ma koobi karo rag aada iyo aada murti fara badan sawirkoodana waa ku hadeerayso dhammaan waxaan isla qaadanay inaanan ahayn beeshaas ee aanu nahay beel muctarif ah oo kamida beelaha soomaaliya dega oo la yidhaahdo madhibaan oo runtii dee ummad qiimo iyo qaayabo le ah markaas walaalow kolley muhiimada ugu weyn intaas hesho keeguma garan suldaan nadiif xasan khaliifow adigu waxaad ha tahay suldaan daasirow adigu waxaa tahay suldaankii ugu horreeyay beesha madhibaan buuhoodlena lagu lagu calama saaray inta badanna waa laga yaqaana goboladan dadkan ay degaan bahante ama beelaha waqooyiba maxaa keenay in khilaafka inta laagi uu idin soo dhex galo wararkan dhinaca kalesna soo gaadhay waxay sheegayaan in qa nin sheegtay inuu isna suldaan yahay oo kamid ah isna beesha uu doonayo inuu habaryonish beesha madhibaan oo beel la yaqaano ah oo soomaalida inta badan ay taqaano ama caanba ah inuu u gacan geliyo maxaa keenay khilaafka suldaan intaa leg
wato walaalow ninkaas waxa weeyaan nin runtii la yaqaano oo waxa layaha garaad axmed geeriyo geelan waxa uu degan yahay magaalada laasacaanood hadda isku dhan buu degan yahay laakin degaankiisa waa laasacaanood waa ina geeriyo geelan waa macruuf degaan ahaan waxay wada degi jireen reerka ugaaryahan leeda ayay wada degi jireen waa nin laga yaqaanay dalka waxaa ku kalifayna anigu waa fahmi lahay xata al-aana isagoo nasabkiisii iyo umadiisii oo weliba siay maanta yurubta looga soo dhaweeyey ay usoo dhaweeyaan beelaha harti iyo beelaha kale soomaaliyeedba aada iyo aada loola yeelo haddana runtii waxa uu sheegtay anigu ma aanan bogin on runtiina waxa weeyaan nin de kamida beesha anigu aan ahay waxa weeyaan isaguna waa saacdana siciid kuul baan ahay marka runtii waxa weeyaan maxaadara laisukaya yihaahdaa dad wada ehelaan nahay laakiin kama aanan ogolin arinkana waadna ku fashilmay waana arin runtii beeshu mucdooda aanay ogoleen muxaadarana runtii yurub iyo waqooyi iyo maraykanka waa wada xidhiidhnaa arrinkaana raali kama wadanin haddama muxaadare waa jirtaa afraad uu kamid yahay isagoo hogaaminayo oo ku dhawaaqa sinanahay habaryons laakiin ma aanan nihin waana ku gacan seernay waanan diinay arrinkaasuna waa arin khaldan weeye raalina kama aanan nihin waxaanan uga diganahay isaga iyo umada kale ku noqdaba inay ka waantoobaan ilahay ka cabsadaan oy masiirka xun iyo maanta foolxumada ay umada u jeexaan ay ka noqdaan isagoo la rabay umada inuu ku qabto maanta runtii laisrahaa waa nin dibadda jooga waa nin dhaqaale heli kara waana runtii laga filayay inuu ummadda usoo siyaadiyo wax wanaagsan laakiin maanta inuu ummadda usoo horseedo waxay ku baabaado ama ku kala jabto ama runtii isirkoodii iyo nasabkoodii ay ku waayaan waa arrin aada iyo aada looga xumaado wey wax lagu farxa maaha isagana waa uga digaynaa dadka la ooleynaya ee la socdana waa uga digaynaa ilahayna ka cabsada ayaan leenahay waana foolxumo aada iyo aada u weeye dhammaana waxaan usoo jeedinaynaa dadka jooga ama yurub ha joogaan ama ha joogaan bariga harti arrinka noocaas inay ka hadlaan oo ka dhawaaqaan oo iga digaan isaga iyo reerkida suldaan dakir adigu waxaa tahay suldaankii guud ee beesha madhibaan waana lagu yaqaanaa beeshana intii dad badan baa yaqaan sidaan aan suldaan horey kugu sheegay dhinaca kale waxaa jirta in dhalinyaro iyo odayaal kamid a beeshu ay burco tageen lagu soo dhaweeyey sida wararku ay nagu soo gaadhayaan laguna yidhi be waxaa tihiin kowl caro lacag badan iyo hanti badanna ay soo qaateen arrimahaasi maxaad nooga sheegi kartaa sudan maxaase ka jira
walaala waxaas waxba kama jirin waa boolomagaadi weeye waxaa yimid afar oday baa ka yimid ilaa adu odayaalba adu odayaal baa ka yimid u badan beesha shacabka ee iskuolka waxba kama iman ragacaasina dharkuusaa ka yimid raggaasi adduun la soo siiyana ma jiro adduun xiligelisaana ma jiro waxa weeyaan iyagaaba laga rabaa hanti oo maanta lala yimid janimada lagaga saaraya waa laga xoreenaya waxa la iska siinayaa ma jirto yan dadka mal waxgaradkan dhinaca beesha hawaroonis ee burca degta xidhiir ma la yeelatay oo ma ma haddaa tahay adigu suldaankiin makala hadashay inaan layidhi isir goorin oo beeshida la yaqaano aan la iibsan arrintaasi makala hadashay waxgaradka ama maamulada Waa- ka jira meeshaas arrintaa bal faafaahin walaalo waa waan kala hadlay waxaan la shiray salaadin aada u fara badan waxaa kamid ah suldaanka guud ee beesha habaryonis suldaan cismaan suldaan cali suldaan madar waxaan la shiray suldaan bare oo isixaaq oo cabdalla isixaaqa maxay ku waxaan la shiray waxaan la shiray suldaan maxamed xasan ibraahim waxaan la shiray guddiga habaryonis waxaan la shiray culimada iyo waxgaradka beesha habaryonis waxaan la shiray cid kasta oo loo tuhmayo inay ahluxalaw- ahluxalaw alcaqdi yihiin waxay noo sheegeen arrimaha inaanan raalina ka ahayn ay wataana afraad dibadda jooga sana gaarana kale markaas saas weeye dad badan baa jira oo beeshaada adigaa suldaanka u tahay oo ku dhaqan qurbaha kuwaas xidhiir ma la samaysay mase kala hadashay arrintan inay wax ka qabtaan dadka qurbaha jooga arrintan dibadda ka qaban qaabinaya inay arrintaas sudan ay wax ka qabtaan waa waa ka qabteen een, haddana waxaa loo saaray guddi muxaadbare oo yurubka degan iyo maraykankaba guddiga muxaadbare ee loo saaray arrimaha ka shaqeynayaana waa waxa weeyaan ilaa tumaneeyo dhin weeyaan waanay og yihiin waanay uga digeen ummadda ninka laftiisana waa uga digeen hormoodna waxaa ka rag fara badan oo ay kamid yihiin een, sheekh maxamed aadan xirey abwaane cismaan ducaale daahir injineer een, deeq maxamed cumar gaab caydaruus waa rag fara badan baa ka jira oo runtii arrimahaas ka shaqeynaya odayaal baa ka jira sibalamidi baa kamid a waa fara badan yihiin lama koobi karo ummadda kasoo horjeeda ee arrinkaa diidan ee qurbaha joogta ee reeraha iyaga ah ee ka olenaya suldan buuhoodlaan ku sugannahay oo arrintaasi n n n dabcan iyo deegaanada hoos maadaba arrintaas aad baa looga hadlaya dadkana way cambaarayeen n hadalkaaga waxaa iminka iga damasa in uu jiro khilaaf udhexeeya n isla n isimada beesha n madhibaan taas miyaa loo qaadan kara inuu khilaaf idikeed ku dhex jiro sida khilaafyadan kaleba beelaha kale deegaanada dega ama soomaalidaba khilaafyadu isimada isku hayaan malesodhanka khilaaf idinka dhexdana n jira n n suldan walaalo horta khilaafku wuxuu iman karaa waa ama waa shaksiyaad ama waa dana kale ama waa garafixi laakiin sanadna khilaaf lagu sheegi kari maayo waar waxaa tihiin dad madigaana oo beel madhigaan baa tihiin nimanina waxaa nahay habaryoni taasu khilaaf maaha taasi waxa weeyaan wax aada u liito weye waa waa majaxaado weye wax laga digo weye marka wax laga marka khilaafay.
marka suldan su-aasha laga soo kaco adigu aan een shir weyn baad qabatay dad badan baa kasoo qayb galay ee cuqaal iyo simo iyo dad badan baa kasoo qayb galay beesha kusan tulooyinka kala yimid maxaad ka wada hadasheen maxaay isla meel dhigteen ugu dambeyntii maxaad isla meel dhigteen suldan
walaala waxaan isla meeldhignay oo islaaf karanay oo jaangulnay inaanan ahayn waxaana lagu tilmaamaya aanu nahay ummad ummad ummad la yidhaahdo maxaadbare oo aan ahayn baan nagay ummadan lagu sheegayo waxaa manihin baan nagay ummad maxaadbare oo madhibaan baan nahay arrimahana waa uga deganaa beelaha waryoonista walaalabaya annagana waxaan isleenahay hakawan toban kuwa kulug le iyaguna naga aqbaleen oo shirkii ay soo qabteen oo waxaa qabtay shirkii shiraaya sudan cismaan sudan cali sudan madar iyo salaadiin kale ummadina waa uga degan arrinka runtii oo iyagu laftigoodu arrinkaa saalika maaha micdoodu rag dana gaara ayaa wa- ayaa wata oo dana gaara leh waana insha allahu tacaala iska dhammanaysaa sida kheerle insha allahu een suldan ugu dambeyntii maxaad ugu baaqisaa dadka adigu aad suldaanka u tahay ee beesha een madhibaane ku nool wadanka dibadiisa iyo gudihiisaba iyo weliba kuwan haddan arrintamahan ku lug jira ee beeshaada kasoo horsida kuwa maxaad ugu baaqisaa
walaala waxaan ugu baaqayaa dhammaan beesha madhe wax usugnaadaan inay horta marka ugu horeysa gacanta isqabsadaan oo ilaahay ka cabsadaan subxaanahu watacaala haaniyan ay ka midoobaan qadiyadan foosha xun leh ee beesha lagu kala qaybinayo ee isirkeedii iyo midnimadeedii iyo danimadeedii intaba lagu dhaawacayo oo ay meel uga soo horjeedeen cid aalay ciddii ku luglana ay runtii uga degaan ciddi loo ciddi qaadanaya digniintana ay talaabo sharci ka qaadaan ku haboon oo runtii laga dhigo dayro aan umada kamid ahayn leanna waxa weeyaan ninka sheegtay ummad kale waxa weeyaan ummadda wuxuu u yahay ma jirto marka waxa weeyaan qof iyo laba yaan loo joojinin arinkana ha laga midoobo ummadana ha looga saasaan uga baaqaya beelaha kale soomaaliyeedna waxaa lena walaalayaal arrinkan hala yaabina waa wax dhici karaa adduunkana wax walba ka dhacaan laakiin waxaan uga baahan nahay garab iyo gaashaan oo aan uga hadla insha allahu tacala arrinka noocaasa inaad ka murugootaan oo aad ka hadashaan oo aydan hamranin meel kastaba ahaada meesha habaryonisna runtii waxa weeyaan xurna iyo wanaag baa naga mudan waa dad walaalo y waa dad aan isku mid nahay waa dad runtii degaana iyo dadnimo naga dhexasho diin naga dhexasho dal naga dhexeeyo wax dhibaataa ayo naga dhex taagan ma jiro isaga kulligla arrinkaana waxaan leeyahay walaalo naga daa ilahayna ka cabsada subxaanahu watacaala inta kale ee ku hawlan inay joojiyaan waan uga hambalyenaynaa anaguna insha allahu tacala waa iska qaban doonaa cidda kullig leh ee qadiyada u olanaysa ama dibadda ha jooga ama gudaha ha jooga waanay dhamaanaysaa insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq suldaan daakir xasan khaliif oo ah suldaanka guud ee beesha madhibaan oo khadka teleefonka nooga warramayey isagoo ka hadlayay shir ay beesha ku yeelatay deegaanka loo yaqaano goobweyno ka tirsan gobolkaasi